warsoo saarka dalaaqyada beero ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sanadooyinka dambeeya sahayko sawiin an kobci siyaasada dardargelinta walsoosaarka beero yeesheentay in la isweydiisaday yahdeeta hanaanka suuqjeynta walsoosaarka beeraleyda koonfur galbeed iyo sameeya haanaso dhibaatooyinka iyo ka gaban heerka qiimo iyona saas oo kale canshuurta wasiirka wasaaradda beero iyona waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mustafa axmed iyadow yaa sheegay in dhaqaalo ha ku haroodayan canshuurta laha ku qaado beeraleyda yadeeta xilli koowaad ee dhaqaalo koonfur galbeed soomaaliya runtii istaraatiijiyadda wasaaradda beeraha iyo istaraatiijiyadda dhaqaale ee koonfur galbeed waa isku xiran yihiin waa isla halkii wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta anaga waxaa uga duwannahay wasaaradda maaliyaddana waa revenue collection ama waxay soo ururisaa dakhliga dakhliga lasoo ururinaayo ee xisaabtaas la ururinayo waxay ku jirtaa beeraleyda waxay soo tacbadeen qofka markuu beerta beero dhaqaalaha wuxuu ka bilaabanaa isla beertiisii beertiyaa la canshuuraa wuxuu soo saaraa la canshuuraa gaarigii soo qaadi lahayaa la canshuuraa gaarigii shidaalkii lagu shubi lahay waa la canshuuraa marka dhaqaalaha laguu sheegayo waa beeraleyda wax soo saarka laguu sheegayana waa beeraha marka wasaaradda beeraha waxay uga duwan tahay wasaaradaha kale waa midii la falgelaysay bulshada si hoose deegaanka koonfur galbeedna waa deegaan dadkiisu ay yihiin beeraley iyo xoololey weli gaar ahaan waxay u badan yihiin beeraley marka loo fiiriyo gobolada shabeellada hoose iyo baay bakoola u moodaa waxyar inay ku badan yihiin xoolaha laakiin labadan gobol waa laba gobol oo beeraley ah dadkuna haddaysan beer tacbanin dhaqaalena ma imaanayo dhaqaalena lagama shaqey karo mana la hormari karo waxaa moodaa wax soo saarkii inuu kor u kacayo meeshaas markay maraysa marka si dhaqaalaha kor loogu qaado waxa soo haraya waxaa waaye beeraleydii suuqii in laisku xiro si marka beeraleydii suuqa laisugu xiro ninka beeraleyda ah ee qansax dheere joogo ee masagada beeray masagadiisa waa inuu suuq u helaa suuqa oo u heli kara waxaaba ugu yaraan markuu magaalada kusoo celiyo qansax dheere oo keeno shooda masagada ah waa inay macno u samaysaa aysan noqonin laba kun oo shilin soomaali ah qofkii hal sana uu ku daalayay ama lix bilood uu kusoo daalay masagadiiyaa usoo go'day wuxuu keenay degmadii waxaa laga yaabaa tilsboorkii ka galay juhdigii ka galay inaysan u qalmin laba kun oo shilin soomaali ah wasaaradihii maaliyadda iyo revenue collectionka quseeyana waxay rabaan inay canshuuraan beerta wixii ka soo baxay marka annaga waxaana laga rabaa waxay tahay roolkeena in suuqii iyo beeraleydii isku xirno bangiyadii iyo beeraleydii isku xirno ganacsatadii iyo beeraleydii sidoo kale isku xirno si markaasi loo gaaro isku filnaan dhaqaale isku filnaan dhaqaale waxaa lagu gaari karaa dadku inay wax beertaan weli waxaa aad u dhiirigelinaa annaga cuntada in lasoo saaro cuntada oo ah galleyda masagada looska naftirkiisa qayb oo ka yahay laakiin markii khudaar oo soo saaro bulshadoo dhan ay aad inay khudaar soo saarto khudaarta wax kurarayna ay tahay in masagadii iyo geley dadka aysan cunaynin uu aaminsan yahay markuu koosto soo saaro ama ansalaato soo saaro beedhawa dhinaceeda magaalada markuu keeno isla subaxii waa la kala dafaa waxaa laga yaabaa in beertiisa asoo u laabto asoon waxba hayninoo maaragtay wixii ay badeecadii oo keenay ay gadantay marka wasaaradda beeraha roolkeeda waxaa waaya isku xirka suuqa iyo beeraleyda isbedelka cimiladiiya nagatay dhibaatada cusub ee markaasi tiihakabadada haysta soomaaliya waana sababanayta tacbashada beero yo-ana beeraleyda qaar kumida iyo ka tiirsanyan roobabka welina yaraatay iyo roobabka xiliyada lamada waqti ee kooyi jari
marka istaraatiijiyadda wasaaradda uga degsanaa waxay tahay dadka beeraleyda ah inay helaan dhowr qodob midka koowaad oo ah biyo inay helaan reer shabeellaha hoose hadday webiga ag degan yihiin waa inay helaan webigii in la dayactiro in kanaaladii biyaha ay gaarsiiyaan in muxuu ahay meelaha oo rainferka ah ama muxuu ahay roobka ku tiirsan oo ka tirsan deegaanada shabeellada hoosene inay helaan sidoo kale muxuu ahay daamam ama ceelal waxaa kuu soo haray labadan gobol ee baay iyo bakool waa laba gobol oo si guud u ah gobollo ku tiirsan roobabka roobabkane waawaa ujeedin adduunyada waxaa soo gashay wax la leeyahay muxuu ahay isbedel cimilo oo xoog badan roobabkii waa guureen soomaaliya waxaa ka dii jirtay laba xilli roobaad oo guga iyo deyrta ah xagaaga isaga wuxuu raacaa guguu raacaa laakiin xagaaga wax badan oo wax soo saar ah ma lahan inta badanna wuxuu ka da-aa xeebaha marka haddii dadka istaraatiijiyadana waxay tahay reer baay iyo bakool inay helaan ceelal inay helaan daamam inay helaan waraab inay helaan abuur tayeysan marka qofku markuu helo beertiisa isaga iska dhulkiisa markuu helo biyo markuu helo tababar markuu helo muxuu ahay abuur ku filan bulshada soomaaliyeed weli bayooyin ahaanayo ka tiirsan tacbashada beero yone dhaqashada hoolaa